xuseen waa mahadsan tahay abaarihii tobankii saac bardinimo ayaa waxaa ka dhacay qarax aan la shaacinin nooca u ahaa iyo waxa sababay barxadda weyn masaajidka suldaan axmed oo ah goob aad u dalxiis badan oo magaalada istanbul ku yaala magaalada istanbul oo laba qaybood uqaybsanta qaybteeda yurub ayuu ka dhacay qaraxaasi goob muhima oo aad u dalxiis badan oo zaxmad badan bay ahayd marka wararka ka imaanaya ama ayaa sheegaya goobtaasu qaraxu ka dhacay oo ani laftaydu guriga aan ka deganay istanbul uusan saa uga fogeyn u jiro wax ka yar hal kilomitr ilaa toban qof in ay ku naf waayeen halka la sheegaya dhaawacu inuu ilaa hadda cagacagaynhayo toban iyo shan uu gaarayo lana filayo suurtagal ay tahay in intaa uu ka badan karo dhaawac yaa loo malaynaya in qaraxan uu fuliyo ama cidda ka dambeysay ya yaa loo malaynaya xuseen oo dawladda wax faahfaahini weli kama soo bixin laakiin waxaa jirta dhinacyo badan oo ay suurtagal tahay in ay ka dambeeyaan falalka noocaas oo kale ah horeyna uga geysteen sanadkii hadda tegay ee labada kun iyo shan iyo tobanka garabyo badan oo qolyahan kurdiga bkk la yidhaahdo qolyahan dawladda islaamka ee ka dagaalama suuriya ciraaq qolyo kale oo la yidhaahdo shuuciyiin ah oo dimuquraadiga la yidhaahdo intuba waxa ay ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan waddankan turkiga gaar ahaan magaalada istanbul qaraxyo kala gedisan weeraro isqarxin marka lama faahfaahinayo ilaa hadda war kama soo bixin dawladda ciddii ka dambeysay laakiin intuba waa suurtagal xuseen ow goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob caynkeeya oo maxaa laga doonaa dadku ay ku jecel yihin xuseenow waa su-aal muhima goobta uu qaraxu ka dhacay waa masjid weyn oo lagu magacaabo suldaan axmed ama blue mosco sida ay u yaqaanaan dadka usoo dalxiis taga ee meesha usoo wafsiya waa goob aad muhim u ah waa masjidka ugu weyn ee ku yaala magaalada istanbul waa masjid taariikhi ah waa masjid la dhisay xilligii dawladdii cusmaaniyiinta gebagabadeedii suldaan suldaamadii kamid ah cusmaaniyiinta ayaa halkaas goobtaas dhisay masjidka isaga ah waxa uu ku dhow yahay ama uu saaran yahay u kulaalayaa qaybta badda kala qaybsa magaalada istanbul ee labada qaybood ukala qaybsa waa qaybta yurub iyo qaybta aasiya ah waxa uu sidoo kale ku dhegan yahay kaniisad laga maamuli jiray waktigii ka horreysay dawladdii cusmaaniyiinta ama intuusan maxamed ulfaatix magaalada istanbul furanin kaniisad muhim ahaa oo ahayd goobta labaad ee ugu weyn markii la fiiriyo yurub catholicada madhabkeeda oo qaybta koowaad ay rooma ku taalay qaybta labaad dhismaha ayaa suufee la yidhaahdo oo markii dambe maxamed alfaatix uu masjid u bedelay haddana goob madxaf oo aada loogu soo dalxiis taga ayuu kulaalayaa dhanka dhanka koonfurtu ka kulaalayaa waxaa kaloo ku dhegan madaxtooyada cusmaaniyiinta oo iyadana aada dalxiisayaashu ay meeshaas ay usoo buuxdhaafiyaan xiliyada gaar ahaan xilliga xagaagii oo kale marka goob waxa uu ku yaalaa sidoo kaleete aada muhim ugu ah dadka dalxiisayaasha oo badda saaran aad hoteelo badan ugu yaalaan o aad ba ugu yartahay dadka deegaan ahaan u degan magaaladii hore qadiimgayd buu ku yaalaa goobta waxaa mara tareen u kala goosha ama isku xira magaalada qaybo kamida isku xira marka waa goob la dhihi karo waa halbowlaha magaalada istanbul gaar ahaan magaaladii hore ee qadiimigahayd ee dalxiisayaashu ay usoo kicsamayaan sideen ka warqabno dalka turkigu waa dal ku tiirsan dhinaca dhaqaalaha dalxiiska oo kale marka arrimahan qaraxyadan ka dhaca bariga dhexe iyo dagaaladan ka socda suuriya iyo ciraaq saameyn intee leeg bay ku yeesheen dalxiiskii dalkaasi turkiga xuseenow dalxiiska waddankan turkiga oo gaar ahaan magaalada istanbul oo ah barta ama goobta ugu dalxiiska badan guud ahaan waddanka turkiga ayaa waxaa la dhihi karaa in ama wax muuqda oo saameyn ah aysan ku yeelanin markii laga reebo isku dha iyagiyo waddanka ruushka oo dalxiisayaashii turki ruushka ee ka imaan jiray waddankaasi aada moodid inay yaraadeen walow aan ku jiro waktiyadii qaboobaha oo aysan dalxiisayaashu saas u badnayn hadda kahor waxaa dhacday mee goobtan uu ka dhacay qaraxu in ay ka dhaceen qaraxyo kale marka lama dhihi karo qarax qaraxyadii ka dhacay ama kanba saameyn weyn oo muuqata ayuu xagga dalxiisayaasha ugeysan karaa laba sababo dhowr ah intaba waa mid horey uga soo dhaceen qaraxyo lamid ah marka saameyntii saameyn muuqata kamaysan soo bixin midda labaadna waxa ay tahay waktiga hadda lagu jira ayaa ah waktigii ay dalxiisayaashu aysan aadka u badnayn oo ah xiliyadii qaboobaha xuseen